iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay filimkii maanta aan daawaday oo lagu magac daray in tansurullaha yansurkum waythabbit aqdaamakum oo ahaa hadiyada ciidul adxaa wallaahi arrinta ila yaabka badnayd waxay ahayd farxadka murtadiinta iyo dabadhilifyadooda laba ciidan oo mujaahidiin ah ayaa intaasoo ciidan murtadiin ah la dagaalamaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta farxadayda lama soo koobi karo filimka marka aan daawaday ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noo siyaadiyo guusha ay walaalaheena mujaahidiinta gaareen ilaahay waxaan ka rajaynayaa dalka gees ilaa ka gees raayada tawxiidka laga taago ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhowaata mise dheeraataba magaalada caasimadda ahee muqdisho raayadda lagu dulbabiyo in sha allah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi alaa tanabahuu yaa cibaad allahi wacalabuu baraaruga oo ogaada ina nasrallaahi guusha ilaahay qariibun mid ay dhowdahay waaye aan walaalaheena mujaahidiinta u ducayno aan garab istaagno insha allah dhowaata mise dheeraataba magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo dhan raayada tawxiidka ayaa lagu dul baban doonaa dilaydho insha allah
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka oo codkii dhegeysanaysa gaar ahaan mujaahidiinta ayagana waan salaamayaa waan daawaday filimkaasi filimkii aadan yabaal laga qaaday waa arkay waan daawaday dagaalka aadan yabaal waxaa iga baxay mujaahidiinta oo yacni waxaa weeye murtadiinta oo bursanayeen oo murtadiinta ay firxinayaan yacni farxad meesha ay ku ordeen oo ord ay jabsadeen oo marka waxaa weye iska caddahay kulley qof murtad yacni murtad oo yacni waxaa weye diintiiskii ka jeestay oo wuxuu dagaalamay uusan aqoonin nin kasta oo nimantaan ciidamada dowladdu waxay u dagaalamay ma yaqaan ayaga marka way ogyihiin kulley waxaa weeye qof gardaran ma guuleysto ilaahin waa xaq iyo baadil isku mid macaan laakiin nimanka murtadinta ilaah wuu jebiyey filimkaas aad iyo aad ugu farxaale markaan fiirsaday garabkooda waxaa weeye ilaah waa ka baxay mujaahidiinta garabkooda ilaahay aa yacni garab siiyey marka kulley waxaa weeye aad iyo aadaan ugu farxay filimkaas xalay waan daawaday waxaan u rajeynaa mujaahidiinta kulley inay mar walba ay guuleystaan insha allahu tacaala gaalada iyagana waxaa waxaan rajeynaya inay hog iyo halaag u sugnaada insha allahu tacaala dhammaantiin waa salaamtiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa dagaalka iiga baxay in dagaalka uu ku salaysneen awood ay ku salaysan tahay caqiida in ii tir badna idin ku salaysneen haddii aad ilaahay isku hadlayso ilaahay ku guuleysiinaya ad gaalada ka harta iyo gaalraacyada iyo wixii lamidka ah dimuquraadi iyo gacan ku samayskan ee gaalada noo guumaysata inaan ka harnoon kitaabka alle ka maamul dhigan haddii kale saas unay u jabayaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala ina siiyey nicmooyinka iyo guulaha faraha badan kadibna waxaan u mahad celinayaa mujaahidiinta runtii yani muuqaalkan haddaan aragtida ka dhibto muuqaal aada u xiiso badan ayuu ahaa runaantii muddo dheerna aan sugaayay marka muuqaal aada cajiib u ah quluubta muslimiinta shaafinaya gaaladan argagax ku ridaya ayuu ahaa kumahadsantihiin alkataayib muuqaalada quruxda badane quruxda badane oo si fiican loosoo qurxiyo loosoo hagaajiyay oo inoo soo gudbisaan waad ku mahadsantihiin mujaahidiinta kuwa furimaha jooga oo dhaxanta iyo dhadada ay ku dhaceysana waxaan leeyahay sabra oo dhabar adeyga waxaan leeyahay allow albaabka aad geshiin aada ku aarstiin allow albaabka aad geshiin aada ku aarsitiin allow adduunka oo dhan al-shabaabka laga helaa allow adduunka oo dhan al-shabaabka laga helaa allow cadowgiina caalamka oo dhan laga tirtiro allow cadowgiina caalamka oo dhan laga tirtiro adduunkana ciise iyo sharaf aakhirana jannadii adduunkana ciise iyo sharaf aakhirana jannadii bismillahi asalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa idaacadda alfurqaan meel weliba ay joogaan waxaan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib muuqaalkii alkitaabi baasi waan daawaday waxyaalahan ku dhex arkay waxaa igala yaab badnaa firxadkii mildheeshiyaadkii ka baxsanayay xabadda ciidamada mujaahidiinta waxyaalo firxadka horta firxad ugu darnaa oo si u firxanayaan waxaa dadka qaarkood wejiyadooda waa la garan karayoo markay sii ordayeen kaamirada soo qabatay waana intii intii dagaalada ay socdeen oo xamlada uu gurgurta ku dhawaaqay muuqaalka ugu saameynta badnaa inuu noqdo aan rajeynayaa wuuna ahaa wuuna uuba noqday hadda baraha bulshada waan arkayay isagoo muuqaalka qaybta lasoo jaray lasoo dhigay marka waxaa waaye wax aadan ugu faraxan u ahaa muuqaalkii aan daawanay Een, bahada iclaamkana waxa waaye waan ugu mahad celinaynayaa sida siday ugu- noogu soo bandhigayaan muuqaaladaas iyo muuqaalo ka qurux badan waa ka sugaynaa waa ka rajaynaynaa Een, teeda kalena waxaan waxaan dhihi lahay ciidamada mujaahidiinta ilaahay inuu gacantoodu ku ciqaabo gaalada iyo dabadhiilufyadooda soo duulay uu ilaahayna wadanka gacantooda geliye oy dadka ayna ku farcaan ay dadka ku farxaan ayna soo dhaweeyaan oo wadankana lagu xukumo shareecada islaamka oona meesha laga bixiyo dastuurka iyo xeerarka gaalada ay soo soo qoreen marka waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي جزاك الله خير آد آد ما سنتهاي فيلم شلي سوغري آد آد من الضاوضي أخي في الله وفيلم آد آد حماسي دي سوطوي وها فيلم كاستو وإيجا سو سو آد من سو دوين فيلم كاستو قروح دا بدن وحان أركا وحان أركي فيلم كاستو مرتدكي وحبدا كودعيسو ciidankii gacantu taaganayo laga kasii carayaan Ee, dabcan xaqiiqatan waa ilaahay subxaana watacaala rucbigii ilaahay waxaan arkaya ciidamo sodomeeye ah oo hal askari mujaahid ah si raacadaysanaya si loo wursanayo ilaahay fadligiisa allah subxaana watacaala ayaan ugu mahadcelinaya ilaahay subxaana watacaala guushiisa toonisoo ooyey bacdallaahi xiliyiina tawxiidka ayaan ugu mahadcelinaynaa ee maanta codogii murtadiintii isku dhafka ahaa isku soo lasu soo aruuriyay halkaas la soo dejiyey Ee, markii lasoo dejinayay ee, inta badan lagu oo tegi jiray laiskugu baalfaftayi jiray la dhihi jiray waa meel hebel baan qabsanay meel hebel baan qabsanay la dhihi jiray allah subxaana watacaala ugu mahadcelinaya geesiyada mujaahidinta dib uu gacanta islaamka uu soo celiyey bacdallahi aliyaasatan ugu mahadcelinaya jazaakumulla waa shucuurta islaamka dhan oo uu soo jiitay muuqaalka sintoow aad ayaa u mahadsantahay jazakumullah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacayga cabdiqaadir muumin cali oo degan muqdisho haddaa aragtidayda ka dhiibto dagaalkaasi malxamad ayuu ahaa maalmihii ugu horreeyey horta waxay noogu sheekeynayeen inay meeshaas meel la geli kari ahayn laakiin dagaalkii wuxuu sababsaday baraha bulshada maalmahan waa laga- ma galabtan ilaa shalay waa laga yaabaya dowladda islaamka guul cadowgoodan ilaaha jabsha hada kale waxaan ku dari lahaa walaayaadka islaamiga horumarka inay kusii dadaalaan